dhegaystayaal sidii aan horeba idinku ballan qaadnay haatanna waxaa la soo gaadhay wakhtigii aan idiin soo gudbin jirnay ama aan idiin soo gudbin lahaynba waraysigii aanu la yeelanay doctor cabdulaahi shiine oo haatan stuudiyaha ila fadhiya oo dhowaantan ka bilaabay jaamacadda la yidhaahdo haston university in uu markaasi macalin ka noqdo ama uu wax ka dhigo cabdulahi kusoo dhawo stuudiyaha faysal aad iyo aad baa umahadsantahay ugu horeyntii cabdulaahi waxaad bal nooga warantaa aniga dhegeystayaasha jaamacaddan hanson university waxay ku taallaa stateka maine bal marka u horeysa bal nooga waran bal jaamacadda halkay ku taalla iyo magaalada ay ku taallo iyo
faysal aada iyo aad ay umahadsan tahay hassan university waa jaamacad private schoola waxay ku taallaa magaalada bangor ee maine adiga halkan ilaa four hours ayay u jirtaa marka waa school privata marka waxyaabaha lagu bartaa badanaa undergraduateska fiiliskiisa waa kala duwan yahay schooliska graduate schoolkana wuxuu leeyahay nursing program buu leeyahay wuxuu leeyahay school of education buu leeyahay marka waa graduate levelska marka pharmacy school buu leeyahay waxaa kale uu leeyahay occupational therapy buu leeyahay physical therapy buu leeyahay waxaa kale uu leeyahay school of business buu leeyahay marka accountingna waa leeyahay marka legal legal divisionna wuu leeyahay agga sharciga ha waxaa kale uu leeyahay graduate school oo sida biologyga iyo waxyaabahaas oo kale biochemistryga iyo dadka raba inay inay inay inay waxyaabahaas bartaan waxaa kaloo school leeyahay school of journalism buu leeyahay waxaa kale uu leeyahay communication iyo waxyaabahaas dadka jecelna school baa ku yaalo marka waa school adiga ardadawen school weyn wey laakiin ardada dhigata ilaa saddex kun afar kun weeye marka waa iskuullada ugu ugu waaweyn haddaad tirahda dhinacan private schooliska main ku yaalo waa garta oo soo noqon doona iskuulka adiga bal horta waxaad kaloo nooga waraysaa maadaama aad iskuulkan wax ka dhegeysin backgroundkaagii ama waxbarashadaadii sidii ay ahayd markii hore ay kusoo bilaabatay ee aad kusoo gaartay heerkan baan waxaan jeclaan laha inaan aniga dhegeysta wax ka ogaano
waa hagaag ugu horeyntii faysalo waxaan iskuolka undergradka kaga baxay iskuolkanan maanta wada joogna taft university marka majorkaygana wuxuu ahaa biology and environmental science waxaana ka baxay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii marka afar sano markaan iskuolka ka baxay waxaan u shaqeynayay pharmaceutical industrygan u shaqeynayay marka oo aan afar sano kasoo shaqeeyay marka marka aan iskuullada ka shaqeynaya pharmacy industryga ayaa waxay igu dhalatay inaan aado pharmacy schoolka marka waxaan iskuol ka apply gareeyey jaamacadda university of california san francisco oo markaa ah ilaa iyo haatan ah iskuolka ugu horeeya number one-ka markuu noqotay cilmigan farmasiga iyo healthcare-ka marka iskuolkaasi ayaan ablagareeyay sanadkii labada kun iyo saddexdii marka labada kun iyo saddexdii ilaa labada kun iyo sideedii waxaan iskuolkaasi ayaan dhiganayay marka waxaan kaloo residency sameeyey marka badanaha farmacy schoolka haddii aada dhameyso dadka badanaaba waxaa bilaabi kartaa shaqo marka uma baahanid training ama fellowship inaa martid laakiin haddaad tahay qof mowqifkiisa ama waxyaabaha uu hiigsanaya sareeya ayaa training kala zaa'id aado marka sanad
waa garta markii marka aad farmasigii soo dhamaysay iskuolkii iyo afar sanoo hore oo undergaarkii ahaa iyo afar sanoo dambe oo iskuolkii ahaa farmaciga kabacdi maxaa sii samaysa marka waxaan sameeyey hal sano residency iyo waxaan kaloo ku daray wax la yidhaahdo teaching certificate oo ah inaan jaamacad wax ka dhigo oo aan academia exposition inaan inaan markaas aan kalaas wax ka dhigo oo aan isu fiiriyo bal inaan markay noqoto xagga academia aan ku fiicanahay in kaleeto marka sanad ayaan residence sameeyey sanadna waxaan wax ka dhigaya jaamacadda ohio state university schoolkiisa farmaciga marka sanadkaas ayaa ii ogolaaday kadibna sanadkii lasoo dhaafay ayaa halkan kusoo noqday magaalada boston halkaasoo aan shaqo ka helay cisbitaalka umas medical center oo ku yaala wister marka halkaasna waxaan ka noqday adjunctive professor wax la yidhaahdo oo ah macnaha cisbitaalkan u shaqeynaya laakiin waxaan kaloo wax ka dhigayay ama wax u dhigaya ardada farmacy schoolka iyo jaamacadda medical schoolka western medical schoolka aado marka markaas ayaa iigu horeysay inaan academia inaan kusoo biiro
waa gartay marka ma aha markii kuugu horeysay aad jaamacad wax ka dhigtid oo ma aha markii igu horeysay eed bilaabaysid inaad macalin jaamacadeed noqotid ee horaad uga soo shaqeynaysa waa gartay marka takhasuskaagu muxuu yahay marka aad jeceshahay inaad markaa dhigtid waxyaalaha aad jaamacadda ka dhigaysid haatan hasan university maxaa ugu weyn waa hagaag faysal waa runta waxyaabaha markaad residenciga sameyso waxaa ku saamaxaya inaad area aada takhasus ku sameyso marka anigu takhasuskayga badanaaba wuxuu ku aadanaa areada infectious diseaseka la dhahaa ama cudurada faafa haday khaasatan noqoto cudurada h i v-ga iyo aidiska ayaan takhasus gooniya ku sameeyey oo oon cilmi baaris baadan iyo waqti badan ku dhumiyey marka takhasuskayga badanaaba wuxuu qaabilsan yahay cudurada faafa iyo h i v-ga marka iskuolka waxaan badanaaba aan ka dhigi doonaa kalaasyada qaabilsan waxyaabaha cudurada faafa iyo h i v-ga
waa gartay haddaynu uusan noqono jaamacaddan hasan university hadda aad wax ka dhigaysid ardayda jaamacaddaasi dhigataa kuwa nooca ay u badan yihin wadamada ay ka kala yimaadaan badanaaba ardada dhigataba inta badan waxay u badan yihiin kuwa ka yimaada stateka main laakiin arday fara badan oo international oo adduunka ka yimaadana waa jiraan marka aad stateska numberkoodu ma badna laakiin adigu ilaa ten percent meelaha weeyaan rajeynayaa laakiin inta badanaaba dadka waxay u badan yihiin inay ka yimaadeen stateka main
waa gartay ma ku jiraan kuwo wadamo afrikaanka ka yimaado kale masalan sida soomaaliya iyo wadamada kale jaarla kaashirla waa waa ku jiraan ardada fara badan ee madowga ee dhigata badanaaba waxay u badan yihiin arday asalkooda kasoo jeeda qaaradda africa arday fara badan oo soomaaliya ilaa tobaneeye arday oo soomaaliya oo iyagu reer main ah badankooda ayaa iskuolkana dhigta soomaaliya laakiin badanaaba waxay dhigtaan iskuolka undergradka oo macnaha waa arday hadda waxbarashada ku cusub oo heerka koowaad heerka koowaad ku jiro kalaasyadoodii waa gartay marka adigu jaamacaddan hanson university aad wax ka dhigaysid ma waxaad wax ka dhigaysaa waxbarashada heerka koowaad darajada ilaa bachularta ama undergradka mise waxaad ka dhigaysaa graduate schoolka wixii masterate iyo sii dhaafsiisan faysal waxaan wax ka dhigi doonaa graduate schoolka siba kan hadday noqoto farmaciga ayaan wax ka dhigi doonaa oo ah not only graduate school ah but waxaa la dhahaa waa professional school marka waa graduate level professional school baan wax ka dhigi doonaa waxaana wax u dhigi doonaa ardada kalaaska saddexaad ama ama kalaaska afaraad ee markaa noqon doona kuwa kalaaska saddexaad markay gaaraan waa sanadka ugu dambeeyo iskuolka intaysan practicalka qaybta ah aysan aadin sanadka ugu dambeeya afaraad marka sanadkaa saddexaad ayaan u dhigi doonaa
iskuolkan hasan university oo adigu aad ka dhigaysay qaybta farmaciga ama se haddii sheegtay cudurada faafa ma leeyahay cisbitaal markaa ku xiriirsan oo ardayda lagu tababaro mise waxaad u aadaan cisbitaallo kale oo ka baxsan waxaa jirto magaalada bangor waxaa ku yaalo isbitaal weyn oo eastern main medical center la dhaho marka iskuolkana wuxuu aviliation la leeyahay isbitaalkaas weyn ayuu la leeyahay ardada waxay ku xiran tahay inta badan waxyaabaha ay doonayaan inay ay bartaan marka waxyaabaha inta badan waxa ay ku arki doonaan waxyaabaha ay baranayaan si practical iyo isbitaalkaas eastern main medical center kaasoo aan also aan anigana aan ka ahay xubin jaamacadda ka matasha oo halkaas uga shaqeyn doonta si ardada uu tuso waxyaabahan kalaaska kusoo dhigayay si u arkaan practically marka isbitaalkaas ayaa iskuolka la leeya laakiin hadday doonayaan waxyaabo zaa-ida inay arkaan waxay soo aadi karaan jaamacada ama isbitaalada kaleete meel walba wadanka ku yaala marka marka kalaasyada aada dhigaysid ka sokow waxaa jiri doona arday gaar ahoo lagu xil saarayo oo si gaara adiga kaaga sugaya inaad practicekii iyo wixii usiisid bal taa nooga warran sida ay shaqada noocaas u dhacdo badanaaba waxay u dhacdaa waxaa waxaa la weeye ardada markay sanadka afaraad garaan si waxyaabihii ay kalaaska kusoo qaateen u arkaan waxa ay helaan janis qof hoostooda ay ka shaqeeyaan macalin ah marka waxaa dhici doonto macnaha inaad inaad isbitaalka markaad ka shaqaysida oo ay dhakhtarkii arkaan ama la shaqeeyaan dadyaabaha nersiska ama dhakhaatiirta kaleeto ama ay si toosaba ula shaqeeyaan patientska ama bukaan socodka marka si ay cuduradii kala duwanaa ee ay kalaasyada kusoo barteen ay si toosa u arkaan markaas maskaxdooda ay u gasho not only theory ahaan keliya laakiin ayse si practical u arkaan marka waxay ku xiran tahay aniga sida takhasuskeyga oo kale infectious diseaseka marka hadday arday badan jeceshahay inay infectious diseaseka bartaan badanaaba waxaan qaadi doonaa in ardaydaas ayaan macalin also noqon doonaa inaan tuso waxyaabihii ay kalaas kusoo barteen inaan si practical u tuso
dr cabdulaahi marka iskuolka la dhiganayo ama arday iyo macalin xiriirka ka dhexeeya haddii aynu eegno inta badan uu fiican yahay lakiin marmar waxaa timaada xiriiryo aan haboona ay dhacaan marka bal waxyaalaha challengeska ama dhibaatooyinka masalan macalimiintu ay iskuolka kula kulmaan maxaa ka mid a khibradda haddii aada eegtid
waxyaabaha ugu waaweyn waxyaabaha sida iskuuladan oo kaleeto waxa ugu dhibka weyn waxa weye horta undergraduate marka arday ah wax u dhigaysa waxa weeye badanaaba waxay u baahan yihiin taakolo zaa-ida maxawe markii ugu horeeyay gurigooda ka yimaadaan oo ay iskuol yimaadaan marka hooyadood ama aabahood ama walaaladood ayaa homeworka ka ka caawin jira marka wax badan badanaaba macalimiinta ayay inta badan caawamaan weydiistaan laakiin marka ada dhiirgaraynaysa ardada graduate-ka badanaaba waa dad responsibla waxyaabahaad aada u sheegta ama homeworkska ama waxyaabaha assignmentiga siiso badanaaba waxay yihiin kuwa kasoo baxaya ha laakiin waxay ku kala duwan yihiin ardada aada u dhigaysa si graduate levelka waxyaabaha ugu weyn waxa weeye da-dooda hadda qaar waxaa jiro anigay dhali karo kale macalin u ahay marka markaan wax u sharxaya ama hortaaganahay macnaha waxaa fiilgaraynaya qof aabihii oo kaleeto wax u sheegayo marka waxyaabahaas oo kaleeto ayaa ugu challenge badan okay taa da-da haddii aynu sii wadno ardayda aada masalan wax u dhigtaan bal da-dooda haddaad noo sheegtid maxay u badan yihiin ma dad aada u yaryar ma dad dhexe ma dad waaweyn guud ahaan marka la fiiriyo keebaa badan dadka yar iyo dadka waaweyn haddaad fiirisid kalaasyada kalaaskaan hadda wax u dhigaya waxa weeye da-dooda haddaad fiirisid ilaa soddon iyo jir ilaa mid tediska ayuu ka koreeyaa marka intooda badani waa dad professional soo ah oo adiga soo shaqeeyey ama lade off kusoo dhacay oo professionkooda bedelayo marka badanaaba soddon iyo wixii ka koreeya ayay u badan yihiin gabdhaha iyo wiilasha keebaa u badan masalan iskuullada farmasiga lagu barto oo kale ama jaamacadan hadda hanson university oo kale keebaad mar classka markaad soo geshid ishaad inta badan keebay qabanaysaa hassan university calaaska waa ardada farmaciga ilaa lixdan iyo shan weeye marka waxaad umalaysaa wiilashii gabdhaha inay isu dheeli tiran yihiin laakiin iskuuladii kaleeto oo aan aniga ama ardayga aan kasoo ahaa ama aan teacher assistant ka noqday ama preceptor kasoo noqday ama adjunctive professor kasoo noqday haddaad fiiriso badanaaba dumarka ayaa ku badan professionka farmaciga marka boqolkiiba toddobaatan gabdha ayaa ah soddonka soo har oo kaleeta ayaa badanaaba raga ah waa hagaag masalan haddii doctor cabdullaahi qof uu rabo ardayah inuu barto farmasiye uu farmasista noqdo jidka ugu habboon ee maanta uu qaadi karo balwaakee noo tilmaan waxa ugu habboon oo uu qaadan karo waxa weeye qofka hadduu rabo inuu farmacy barto waxa weeye ugu horeyn inaad inaad inaad farmaciga dantiistaha medical schoolka saddexdaasba badanaaba labadan sano ugu horeeya qofku macnaha waxa weeye cilmiga la qaato waa isku mid marka waxyaabaha u baahan tahay waxaa kamid a inaad qaadato chemistry oo kaleeto inaad physics qaadatid weeye inaad biology qaadatid weeye anatomy and physiology macnaha waa waxyaabaha prerequestka premedka predentalka prefarmacyga badanaaba waa isku mid laakiin waxyaabaha qofka caawin kara waxa weeye aada iyo aada qofka hadduu farmashiya kasoo shaqeyn jiro kaleeto ama meel dhakhtar uu kasoo shaqeyn jiro atleast waxyaabaha ama daawooyinka uu badanaaba maqmaqli jiray qofka aada iyo aad ayay u caawineysaa anigoo kaleeto marka aan iskuolka farmaciga tegaya waxa weeye weligay kama shaqeynin meel farmacy ah marka markii aan daawooyinka baranayo waxay ugu noqoto wax walba inaan soo xifdiyo halka dadkii ewel kasoo shaqeyn jiray farmaciga ay daawooyinkii already magacyadooda ay yaqaanaan waxyaabaha keliya baranayaan waxay ahaayeen cuduradii iyo siday isula xiriirin lahaayeen laakiin qofka hadduusan meel farmashiya ama dhakhtara ama meel uusan kasoo shaqeynin waxaa dhib weyn ku noqonayso cuduradii iyo waxyaabihii kala ka badnaa inuu barto ontoboftaadna daawooyinka inaa xifdiso magacyadooda marka daawooyinkan waxa weeye sidaa la socoto daawo kasta laba magac ayay leedahay ama hadday ugu yaraan magaca brandka la dhahaa ama generic wax la dhaha ayay kala leeyihiin marka badanaaba waxaan ku baraarujinaya haddii qofka raba inuu farmacy school taga inuu atleast meelaha farmashiyaha wall greenka ama ride aidka ama c v s ka meelahaasoo kaleeta bartime atleast uu kasii shaqeeyouu sii noqdo atleast si aad janis a daawooyinka magacyadooda iyo waxooda usii kala barbaratid marka qofka ardayga maxaa haboon hadduu rabo inuu farmacy school aado inuu school four years oo kale oo masalan biology oo kale oo primed oo kale uu qaato mise inuu uu qaato mid laba sano ah kabacdina uu farmacy school intixaan u galo ama uu apply gareeyo bal xaaladaha noocaas oo kalea ka waran iskuul hadda waxaa la sheegaaba qaarkood in maaragtay six years ay isku xiran yihiin bal arrimahaas haddii aad noogu sheegaysid waa runtaa waxaa jirta brogramo la dhahaa accelerated programs oo ah six year programska sida jaamacadda north eastern oo kaleeto ama jaamacadda mass college of pharmacy waxay leeyihiin six program oo ardada sanadka ugu horeeyaba waxa uu bilaabayaa prerequest farmaciga ayuu bilaabayaa marka labadaa sanoo horeeto wuxuu qaadanayaa prerequestki farmaciga markaa seryerka markuu u gudba ayaa wuxuu bilaabayaa waxyaabihii introduction of pharmacy waxyaabahaas inuu barto marka badanaaba waxa weeye qofka waxay ku xiran tahay isaga ayay ku xiran tahay waxaa jirta iskuullada badanaaba bahalkii six year programka private ayay u badan yihiin marka waxaa dhici karta qofka inay qaali ku tahay lix sano inuu si toosa iskuol u aado marka by the time graduate gareeyana loonku uu haysto inay ku badan tahay marka qofka ayay ku xirantahay dadka waxaa jirta adee kale school state school oo kale aadi karaan oo bachelor soo heli karaan marka qofkay ku xiran tahay marka laakiin badanaaba ardada timaado inta badan boqolkiiba waxaan dhihi lahaa sagaashan waxay u badan yihiin atleast arday horey u haysta shahaadooyinka b s ka ama b a ga marka ha shahaado soo qaadato laakiin aniga waxaan kula talin lahaa qofka hadduu ogyahay inuu marka marka horeba rabo inuu aado inuu farmacy school aado six year programska maxaa yeelay si toosa waxaad u helaysaa inaad programka uusan kaa kala go-in oo aad si toosa waxbarashadaadii lix sano toosa aada u dhammaysato marka qofkay ku xiranta laakiin badanaaba waxaan ku baraarujinaha inay atleast apply gareeyaan six year programka intii laba sano labadaas sano oo zaa-idka ahna lacag ayay sameyn karaan ama fallowship ayay sameyn karaan hadday rabaan inay akademi ama sideedoo kale macalin noqdaan ama meel wax ka dhigaan
waa hagaag waayahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa wareysigii aan la yeelanay doctor cabdulaahi shiine oo macallinka ah jaamacadda hanson university ee ku taala magaalada bangor ee gobolka la yidhaahdo maine adeerna waxaad kusoo dhawaataan qeybaha ka haray barnaamijkeena
adalkii la didi jiray